barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo badhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taarikhduna ay tahay shan iyo labaatanka bisha sebtembar sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan bilowgii hore ee suugaanta soomaalida ereyga suugaanna wuxuu leeyahay micno culus ayuu iminka yeeshay wuxuu ekaaday ereyga adab laydhaa afka carabiga afka ingiriiskana literature laakiin berigii hore micno fara badan buu lahaa xaggan beeralaydeenna sidoo kale dhegaystayaal waxaad barnaamijka ku maqli doontaan dhinacii kaalmaha heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka ayaa ku howlan qorshe kaalmo dhaqaale ah oo dhan laba tirilyan iyo laba boqol oo bilyan oo dollar kaasoo cod loo qaadi doono toddobaadka soo socda hafayeenka aqalka wakiilada nancy bolosi ayaa adkaysay inay diyaar u tahay inay wadahadal arrintan kala gasho aqalka cad iyadoo wadaxaajoodyadii caadiga ah ee kaalmadani ay hakadeen ee ku dhowaada toddoba usbuuc ayaa guddoomiyaha gudda-hoosaadka qorshaynta iyo dakhliga richard nell uu sheegay in dadaalada sharcigan cusub ay soconayaana toddobaadkan kadib markii guddoomiyaha bangiga dhexe jeremy powell uu maruu warbixin siinaya aqalka koongareeska uu u sheegay in sharci dejintu ay u baahan tahay taageero dheeriya oo ah dadejinta dhaqaalaha xanuunkan faafay hogaamiyaha xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalkan hoose kevin macarthy ayaa isaguna ka soo horjeestay hindisahan cusub in laga wada shaqeeyo iyadoo sidoo kalena nancy bolosi ay cadaadiis uu kaga imanayo xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee dhexdhexaadka ah ee golahan ku jira kuwaasoo sheegay inay rabaan inay arkaan qorshe kaalmadan ah oo laga wada shaqaynayo kaasi oo sharci noqon kara madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sii wadaya inuu shaki ka muujiyo daacadnimada doorashada qaranka ee dalka maraykanka isaga oo muujiyey walaac ku saabsan wax isdabamarin ka dhalan karta waraaqaha doorashada ee lagu diro boostada waxaan doonaynaa inaan hubinno in doorashada ay tahay mid daacad ah mana hubo in ay noqon karto ayuu trump ugu sheegay saxafiyiinta khamiistii aqalka cad ka hor inta uusan raacin helikobterka marin one si uu ugu safro gobolada north carolina iyo florida trump ayaa sheegay siduu hadalka u dhigay in codad badan laga helay webi kuwa magaca trump lixna lagu tuuray dembiil qashinka lagu rido tiro yar oo ka mida waraaqaha codbixinta militariga ayaa la tuuray sagaalna waa lasoo helay iyadoo ay qayb ka tahay baaritaanka sida laga soo xigtay xafiiska xeerlaaliyaha maraykanka ee degmada dhexe ee gobolka pennsylvania qaar ka mida waraaqahaasi waa la aqoonsan karaa cidda dhiibatay codka qaarna lama garan karo ay waaxda cadaaladdu ku tiri bayaan ay soo saartay dhammaan sagaalka codba waxaa loogu riday oo loogu codeeyey murashaxa madaxweynaha ee donald trump ayaa lagu yiri bayaanka madaxweynaha ayaa si isdaba joog ah u muujiyey walaaca uu ka qabo qorshayaasha dhowr gobol oo ay ku jiraan california colorado hawaii nevada new jersey oregon utah vermont iyo washington in si toos ah loogu diro waraaqaha codbixinta ee doorashada dhammaan dadka degan goboladooda laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa haatana dhegaystayaal aad kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorame ee gobolka awdal kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a maantana wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonnaa suugaanta iyo tilmaamihii hore ee ay abwaanadu ka bixin jireen waxaana barnaamijkeenna inoogu martiya abwaan daahir maxamuud xadi oo ka dhiga luqadda soomaaliga jaamacadda camuud ee magaalada boorama ku soo dhowow abwaan daahir maxamuud xadi aad baad u mahadsan tahay waana dhowahay waana kula qaybsanay sheekadani haashim shaac cumar good
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay adiguna brofeer daahir maxamuud xadi bal ugu horeyn markaynu sharaxayno ereyga suugaan wakhtigii la casriyeeyey goormuha rag fara badan oo maaragtay sugaantoo xaydan sida idaaja iyo ereygaa dhigdhiga ereyga sugaanna wuxuu leeyahay micno culus ayuu imika yeeshay wuxuu ekaaday ereyga adab laydhaa afka carabiga afka ingiriiskana literature marka berigii hore laakiin guddiga af soomaaliga ee markii af soomaaliga la qoray ee dowladdii maxamed siyaad barre ilaaha u naxariiste ayaa laga dhigay ereyga adab iyo haddii alla kuu rooyahay literature laakiin berigii hore micno fara badan buu lahaa xaggan beeralaydeenna marka ay hadhuur hadhuur fiican inoo baxo ee la feedaga ee la tumo ee shaqshaqa la geliyo inta saafiga ah ee nuxurka ee macaan ayaa suugaan la odhan jira nimanka xoololaydana marka roobkiyo raxmadu da'do ee dhulka la sahan tago dhulka roobka ee maasheeyey ee doog ka soo baxo ugbaadku soo baxo ayaa la odhan jiray dhul suugaanle ayaan soo aragnay meelaha qaarkood gobollada reermiigaee dagaalka badanna khilaafaadkoo jirana waxaa loo yaqaanay khilaafka waxa laysku hayo ayaa suugaan la odhan jiray kiisaskan bidaamacnigaa ayaa suugaan la ohan jiray una raggu ka qayb gelin markaa nin baa yidhi oo waxyaabaha dhaqan ku yar foosha xun baa loo isticmaali jiray hadday masala dee laba seedi iyo sodo iyo inay is arkaan maaha markaa nin baa yidhi laba seedi oo marantay suugaan rag baan mooday sodohdii hadday timaadana in la kala socdaan mooday
markaa qaybaha suugaantu intay u kala baxaan soomaalidu maadaama afkeedu afeed ahayd oo afka un laga sheegayay wuxuu cajiib ku yahay sida af carabiga ayaa had iyo jeer xaraf xaraf laba jeer soo noqda ayay samaysaa si loo xasuusto markay maxkamadii geedka tahay markay tahay waxyaabaha murtida ah marka waxaa la yidhi suugaan maxaa u kala baxdaa tixiya tiraab waa si aan loo ilaamin wadata bay wada leeyihiin tixiya tiraab marka maxkamaddii maxaa loo odhanayaa marag iyo milad gar iyo gur marka waxyaabaha caynkaa waxaa loo sameeyaa si aana de way fara badan tahay iminka moogta dhiig iyo dhaqmo marka soomaalidu waxyaabaha waxay ereyga xaraf labaraacal waxay u soo celcelisaa si aan loo xasuusin oo murtida markay maxkamadaha qaadaysa markay murtida tirinaysa halkaasa ilaade gabaydiina qaafiyadii iyo uu ka soconaya miisaankii
sida adigu baad soo hadal qaaday brofeer daahir maxamuud xadii waxaa jira gabaygu miisaan culus buu leeyahay iyo xarafraac gabayada inta badan lagu xasuusto gabayaagii hore ee soomaalida waxaa ka mid a tilmaanta markuu wax tilmaamayo ee wax ku sifaynayo ammaanta ammaanaha waxaa ugu badnaa fardahay ammaani jireen geelay ammaani jireen gabdhahay ammaani jireen markaa bal hadda kuwa aad ka xasuusan tahay siyaasadu way nagu cusub tahay siyaasadda waxaa ugu horreeyey jawhariya luula yaa wadaniyadda ugu horreysa oo markay tilmaamayeen sida loo sameeyo kinaayadda alkinaaya ee loo shareero ayay sameeyeen nimankii gabadh bay ka dhigeen dhulkii laga qaatay reseferia gabadh ka dhigeen dadka soomaalida wacyigoodu siduu liitay sheegay sifaynayaan ilain jaahil jiri iyo xog male intaan jiifay wax dhan lay jaray jabay oo jilbis jeebka lay geli markaa gaaladii waxay markaa u sheegeen jawhariya liulaay jiirkay allajanno aawada ma jirsado waa rasiif eryadii moogtahay markaa cabdilaahi xuseen dabshid iyo cabdilaahi mareene fajac raggaasaa fifty four kii gobonnimada bilaabay markii weerka la qaatay markaa wixii ka dambeeyey aan ooya albaabka xidhayo dagaalimu hayse meel haliso hubkiisu aangoolihay baan hayay raggii ka tiriyey dabadood baa la qaatay markaa waxaa inoogu horeysay tilmaanta labaan ka sheegayaa xaggani calaacalka calaacalka marka dulmiga inagu badan cadaalad darrada ayaa inagu badan hooyada waan ka exanaa haweenka waan ka exanaa marka haween calacalaya oo iska tilmaamaysa xaaladda ku dhacday noo jacaylkii ka calacalaysa jacaylku waxbuu dhalaa waa productive productivitiisi haddii uu ninku khasaariyo oo uu abiyus ku sameeyo dee khayr la-aantaa reerkii abuurtay uuna dadkuna ka garaabayn dhaqanku kama garaabayo raggii ka caya calacala waaninti maxaa deer cagii halaabo jibjabeeyu cune dugaago ninkii lahana daydaa ya ibraahim garle marka dee waa taa inantii oy ka cadaacash waxay tii ubacdayda waranay arrinkayga liitow taladaan iyo duufaa axdigaan rumaystiyo ma araday jacaylkii ma ah beeleexisii ma ahbaada geedkan ugixiisa guran lahaa afarqaadkii socodkiiyo meersaday wareegii orgigii la naxshay ariracda dhaqata ku asqayse heestee ayaantii la gowracay isawaaday baanahay cumul yararaanahay cudur ugunkabaa iniintiisii biqisho ayax beri soo maray eeluu ka tegay baa uurkayga jiifo anigoo arka ayaan axankaygii daaqo macaan jeceshii oonsuna loo ursiiya malabkee kuid laatay baata akuina rageedo waa garb mogtahay waxaygaa ka beerma aarankiina weeye oorihiidiinka cilaa ugubkaa ku dubateen urugada haysiyo agoonkaasi jiskii go-ay aanadiina weyaan abtirsiimadiisuna uturgaxsan weeye uurkaydu waa godob eed hooya laga galay riwaayadana gaariya uu sameeyey oo haweenka ugu dacweeya dee dhaqankeena u kala eexanaya labada ayaa tilmaantaas markaa fardaha marka waxa weeye marka ninka soomaaliga fardaha soomaalidu aad bay u jecleyd waqhtiyada horena wuxuu ahaa gaadiidka ay raacaan dibaabadahoogu ahaa awarku inta uu goynaya intaas mugtayriyood yahay intaas coodu yahay waa la sheegaya laakiin markay gaaladu yimaadeen dhulkan ferris food service raadsan cadaali hora markuu raadka soo dhiga dhulkeenna misafariska la siiyaa warkaa ma garayna yidhahdeen marka ragga ugu yaqaanen waa xiinfinin neefkaa xadhiga haysaaye maxaad la toosiyo neefku waa xaalad gooniye markaa sayidku iyo fardaha ugu haysta ammaanta iyo ninka layidhaha raagowgaas oo balaayo ahaa laakiinse ninka cali bucul layidhaaha ayaa laga yaabiyey markaa ninka cali bucul berigaa hore xalaal bay iska ahay dadku inuu wax soo dhaco xoolaha lagu helayay faraskani meesha khayraadka lagu soo furta tagaysa u soo furaya gooluhuu ku xidhnaana guux weyn baa ka dhacaye oo gaajalo uma timaadee magubreera dhacdaa halkan laabtiiyo laabtiiyo lagugu iska galeenba raaxada gomay maaroos ladanba helmiya oo helmiya ammaantaa heli waayem habeenkiiyo waagoo kala hayiraya wuxuu ihi bullaxaar guradeeda goorihii harawaad iyo gurays beerahayaa galabuu isku maray ma dariir gudgudaa inay speed of light bu ku ordaa buu ku leeyahay sayidka yaabay laakiin wuxuu ku tilmaamay haddana nayjarku ku tilmaamay waxyaabahan sida xasangelin dabeecadda markuu wax ku ammaanayo ayuu ku sameeyey wuxuu yidhi gugiisu aana gaboobay halgaraadka gudkiisa iyo guudkiibuu ka caddanay magaloolu waxlaha geedkaa kaloo xun wax ka qurux badan kioo gabowna da'yargu haddana cad yahay markaa saas waxu tilmaamaya markaa tii ammaanta ahayd ee gabadha lagu ammaanayay marka uu tilmaamayo kale markay tahay
carshigii jamaalka ayuu gaariya u tiriyey isaguna oo uu inantaa inan qurux badan bay arkeen inantaa qurux badan ilaahay inuu nin fiican oo dabeecadda ka qurux badan waxna haysta siiyo ayay ugu dacaynayeen waxay tihi markaa marka waxaan imika ka samayn doona haddaan idhaa ma bottom up baan ka bilaabna mise top down haddaan xagga sare ka soo bilno gabaha timaheeda timahay caweyskii cirifyaeda u saartay haldhaayaduna cawriyaan indhaheeda cawshaa sanqaroorka caynaba cirkeeda dhuxushaa ilkaha cadaana qoorteedan cunagay cabaasheen sirisheen cabaaryadu gacmaheedan cunayga laabteedan reegaa kuulkeeda culusta aniguna tiniya cilib meel lacanaanta cadla quura kumaan arag ma codeera waa gabadh xishood baa u aadaa ya wax ka awda maan maqal ma codeero waa gabadh xishood baa u aadaa cabdow tallaabana cutiyaan idhaahdaa markaa saasuu gaari u ammaanay abwaan daahir maxamuud xadi adi laftaada ayaa suugaanta tiriya waxaa jira wakhtiyo ku soo maray oo suugaantaadii aad ku xasuusato wakhtiyada waxaa ka mida wakhti mushaharkaagii lagaa musuq maasuqay maansa aad ka tirisay taa marka aad maanta nala wadaagto siday u dhacday midhihii aad ka tirisayse maxay ahay sanadka wuxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo wuxuu ahaa koob iyo siddeetankii ayay ahayd markaa duugsiga saree xudur baan ilaa iyo siddeetankii koob iyo siddeetankii ka shaqaynayay markaa fasax caasimaad oo dhakhtarka xamar lai soo diray caafimaadkii yacquub nin laydhaho fiican baa nin ragii geeyey aan walaal ahayn saaxiib ahayn iminka waa dhakhtar yacquub waa lay daweeyey markaa dee fasaxii kabacdi magaaladii baan iska xamar ka dhammaysanay markaaubaan laba bilood kabacdi unbaan iska noqday soo waxaa layga baahnaa inaan yaasiin ladhaho imikaba u noolyahay dugsiyada haysan jiray inaan waraaqdan caafimaadka mariyo halkii maa la tegay hor waxaa layidhi wasaaraddii iskamaad riboodgarinin mushaarkii malid maxamed cabdalla la odhan jiray ninkaa nin wuxuu ahaa nin sare ashuukay bay isku loodahayaan ilaahay u naxariiso xasan baaqule nin la dhahaa ayaa jooga u noolyahay imika isagoo burcuu joogaa xasan markaa uu hiiday gabaygii baan buguuri te waad calaacal badan tahay arji soo qoran buguuri ninkay dee anagu calaacalka garan mayna dee markaa
waa inaad tix ku tilmaantaa markaa tix baan ku tilmaamo luqus gaba la idhaaho ayaan habeenkii tiriye luqus luquskuna markaa waxaa weeye haa waa hadal yaroo sarbeeba oo kinaayo ah markaa waxaan ku idhi laflafiye xariga gooniya laabadya u gaara soomaali waa laanta sare lacageed baxay abidkeed baa lama loodin jirin loo landirireede taariikh la baan leenahiy dhaqan laxaad weyne imisaa rag laacib yaqaan libinta gaashaanta axmed gurey wuxuu leebay furey luqiyo baaruudo biqihii wuxuu lowga jaray xabuusta looyaansan waa tay axmaaradu liqeen laxamka qayriine daraawiistu lacibkay kaceen lega kufaartiine watay koofi loo dhowyo weyn luqunta gooyeene wamarna soo loodin waa loota iyo feedhe liishaanta xooggale hadaa luuqa lala joogsan sheekh bashiir ballama liciyen ashadiisii leegada raggii sheegtay waan horarka laayeen lixdankiina ayaan bay ahayd leydhi noo timi waa tay lamaanaha heleen laba israaciye liibaan ilaa maantada liibintu waa tiye markaa isagaan ku riday isagu ma raaxo anu carab baan haya waxbu lahaa nimay dhalashadii laaqan tahay waa laciif weliya baan ku idhi anigayse sheega nin yaraan ku laasimay hidiya dhaqan labeenaysan in la waakad loolaba yimaado waa lufaafnime nimankii hore aariwegi hore u bedelay nin reer qoyo siciid nur laydhaho ahaa meeshuu libaxay ka tegay dacaw ka lookeeye kursigaba haddaa luulu fadhido waa lagood kale hadday garasha kaa lidato doholi baa dhowde nimaan luquska kaa qaadanay looma laaqibee laaluus baad iga rabtaa ma ku idhi wax liqmuunku room waa labadaa kun dee ya wax liqmuunku room bay dadqaa liriq niyeystaan haddaa luulka beelaydiin rumayga luqluqya hadaad iga rabtaan laasiya beeno oo aad lugooyin wadaan xaalku waa lalana waa lalaab haddii aan u jir laxo kale u jahday oo inaan wax lumin isagoo laxaa ii dhiiba kharashkiyo markaa sidii baa laygu siiyey waraaq yar bay qoreen idhahdeen waa mashaqayste oo markaa dalacaadii baa boqolkii riikordhilha lagaga reebay laakiin aan lacagtaa ii daro lacagteedi waa laygu siiyey laxaa ii dhiiba waxaa kaloo jiray gabay kale oo iyagana aad tilmaan ka bixisay taraq ama kabriidka midhaheegii maxaa ka mid ahaa maansadaas gabaygaana waxaan tii siddeetankii markaa xudur baan ka shaqaynayey ninkaa in suuq madooba kabriidka la geliyey markaa xamarkana dee taraq baa laydhaa markaa nin aan saaxiibbanaayno ducaalo laydhaa maxamed maxamed ducaalo denmark buu joogaa yaa ka shaqaynayey maxamuud xaaji cali alaa u naxariisto nimankii baan ka soo kacay oo suuqii baan marmaray war baydhabo waa laga iibin waayaba taraqba in suuq madood baa la yargeliyey wixii digirtii soortii haruurkii carabiqidii markaa waxaa laga baqay qolooyinkani maacuunka iyo qolooyinkan kale laydhaha inji iyo waxaabaa laga baqao iyaa la wareegta wixii markaa ducaalaan ku yidhi meesha mayna tara qiibinin warkeen lacagta wey buu yidhi wiisobi adigu guulwadaad u egtahay buu yidhi wax lagaaga iibin waayo markaa arrintaa waa ka xanaaqoon guulada maahe waa sugurtaba la waayo ee digirtii la waayo ee dadka kacaanku dhiba baa ku yidhi waxay tirin markaa masadii daaqay cunaysiiyo markay daba harkii weeday waxay dama la oydaaba waa jeelka dowdabay caradeeda kii doonayla looga dacareeyey dambarkeeda nimankii la hadaabto waayadani wax dumaale haatani nimaan duuyahayn jireen ragaan doobigii buxsamaya dadkii heleen dabaaljoogsi weeyaan waxaa loo darbaatumiya digirtaa kuyi loo galaa dhuku daraareed iyagoo dakaamoon haddana rubcuse soo duuba qoraxdoo dhagaysay markaa dumarka hoydaan soorkordaa warkeeda iyadu digamas weeyaane canjeerada biyaa lagu dajaa subaxa diiftii mid kabriida ama taraqa kii doonaya daal ku iibsaday dulmar weeye sheekadu ninkii daalacanayowni haddaan hoos u daadaga ilmaad dililiqaysaan dahabkii xoolihiini rag baa daaraadhaabsadee amrig baa dalxiis loo tegay aadna loo degay baariis rag baa doortay oo diida ruumanaya kuwa qaranka doorkan u kacay dabato weeyaane duxatadu waxay leynayeen dilicyadiinii wax jeelka loo dirahaynin doorkii soomaaliya darankii maxaa dabaqa kaa saaray isku duubnidiinii maxaa saa u kala daadsi dad jecel haddii tiinur iyo diirkeeda dacruuma maalin hashaa daal ku dhiciseen haddaan muruq dagaal gelin habaa daadsa jebin waaye qoloqolada loo degay haddii lala damaashoodo dowladnimu inay baabah tahay diintaygu dhaar waxaa ma gartay had iyo jeer haddaad arto meel qabyaaladu sidaa u duryamayso oo cararayso oy shaqaynayso aad xoog leedahay meeshaa way baaba'ayso astaamay ku baaba'aysa markaa musuq maasuqa iyo qabyaalada iyo hantidan koror la iibsanayo hantida la cunayo iyaan sii sheegay inay dowladnimadu baaba'ayso aad iyo aad ayuu mahadsan yahay intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo maanta marti uu inoogu ahaa abwaan daahir maxamuud xadi mawduucan kaga hadlaynayna uu ahaa suugaanta iyo tilmaamihii hore ee ay soomaalidu ka bixin jirtay kuna sifayn jirtay waxyaabaha ay ka hadlayaan kolba marxaladaa taagan iyo dhinaca ammaanta guunyada iyo gabdhaha iyo dhinaca arrimaha siyaasadda barnaamijka waxaa idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku horrayno kooxda bayer munikh ee dalka jarmalka ayaa xalay ku guulaysatay koobka suberkaabka qaaradda yurub kadib markii ay ciyaartii faynaalka ee kama dambaysta ahayd ay la dheeshay kooxda ishbiiliya ee dalka sbain labadan koox ayaa waxa ay xil ciyaareedka lasoo dhaafay kusoo kala guulaysteen koobka kooxaha horyaalada yurub ee uefa champions league iyo koobka yuruba league taasi ayaana keentay in ay ku tartamaan koobka suberkaabka yurub ciyaartan ayaana kooxda bayer munik ay xalay laba iyo hal ku garaacday kooxda ishbiiliya laakiin bayan waxay u baahnaatay in ay goolka guusha keento daqiiqadihii dheeraadka ahaa ama soddonka daqiiqo ee dheeraadka ahaa ee lagu daray ciyaarta kadib markii ay labada koox hal iyo hal isku mari waayeen sagaashanka daqiiqo iyo daqiiqadihii dheeraadka ahaa ee lagu daray ciyaarta goolka hore waxaa la hormartay kooxda sevilla waxaana u dhaliyey ciyaaryahan lucas acombos oo rigoore ugu dhaliyay laakiin bayan ayaa waxa ay ku bareejaysay gool uu u dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo leon goretza goolkii guushana waxaa dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo shafi martines oo bedel ku soo galay ciyaartii xalay ee suberkaabka yurub ayaa waxaa lagu qabtay magaalada budabest ee caasimada dalka hungari waxaana markii ugu horeysay tan iyo markii laga soo laabtay xayiraadii coronavirus ee qaaradda yurub garoonka loo ogolaaday taageerayaal gaaraya shan iyo toban kun weli wararka ku saabsan kubadda cagta yurub ayaan ku jirnay xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka lagu soo baxayo wareega koowaad ee koobka yuruba league waxaana kooxihii soo gudbay ka mid ahaa kooxaha tottenham ee dalka ingiriiska iyo kooxda a c milan ee dalka talyaaniga waxaana hadda ay u soo gudbeen ciyaarta kala sooca ah ee ugu dambeysa dhinaca isreebreebka koobka yuruba league milan waxa ay saddex gool iyo labo xalay uga badisay kooxda bodey ee dalkaasi norway ciyaartaasoo ka dhacday garoonka sansiro waxaana laba ka mid ah goolasha u dhaliyay xidigooda hakan shalhan olu zalatan ibrahimovic oo ah weeraryahanka kooxda milan ayaa kulanka xalay aanan ciyaarin sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo laga sheegay laacibka tottenham saddex iyo hal ayay ku khaarijisay kooxda shakandiya ee dalka waqooyiga makedonia dhinaca ingiriiskana koobka karabaw kaab ayaa kulamo ka tirsanay ay dhaceen kooxda liverpool ayaa toddoba gool iyo labo ku dardartay kooxda lincoln city waxaana hadda ay u gudubtay wareegga xiga iyadoo ku aaday kooxda arsenal manchester city ayaa iyana laba iyo hal ku martay kooxda a f c pornemouth horyaalada jarmalka iyo faransiiskana min hal kulan ayaa caawa dhici doona jarmalka kooxda hertha berlin ayaa gurigeeda ku martigelin doonta eintacht frankfurt dhinaca faransiiskana liil ayaa la ciyaari doonta kooxda nont ugu dambeyntiina wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaa ugu weyn weeraryahankii kooxda barcelona louis suarez ayaa si rasmi ah shalay ugu wareegay kooxda kubadda cagta ee atletic madrid suwares ayaa shir jaraa-id oo uu qabtay ka hor inta aanu barcelona ka tegin waxa uu sheegay in uu ka tegayo kooxdii uu jeclaa isaga oo ilmeynayay ayuu taageerayaashiisa iyo ciyaartooyda kooxdaba macsalaameeyey suwares ayaa muddadii uu barcelona la joogay u dhaliyey ku dhowaad laba boqol oo gool waxaana markiisii hore uu kaga soo biiray kooxda liverpool sanadkii labada kun afar iyo tobankii xubinta ciyaaraha dhegaystayaal waa naga intaa
haatana waxaad nala dhegaysataan heesta hargeysa iyo fanaanka axmed cali cigaal
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacad lamida isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Habay ki tarihti ah ah